ama suuraddan suuratu lisaan la yidhaahdaaba xuquuqda dumarka haddii ay tahay meherka waa suuratu nisaa bilowgeede aayadda koobaad xuquuqda dumarka ayay ka warramaysa haddii ay tahay meherka iyo dhaxalka iyo mucaas la dhaqanka wanaagsan iyo masruufkooda xuquuqdaasoo had iyo jeer ay dayacdo nidaamka jaahiligaah ama jaahiliyadu inkastaba ha sheegeen inay u ilaalinayaan dumarkae aanay ilaalinin waxaa saddexaadoo aayaadku ay ka warramayaan agoonta iyo iyagana xaqooda aqoonta oo ah dadka aabbahoodinta iyagoo yaryar in xaqooda la siiyo saddexdaa arrimood ayaynu ku arki doonaa qaybahan hore ee aayaadku iyagoo ka warramaya qaala allahu tacaala yaa ayuha annaas buu ilahay idhi dadow ittaquu rabbakum ilaahayna ka cabsada alladii khalaqakum min nafsin waaxida ilaahaasoo idinka abuuray naf keliya waa aadam wa khalaqa minha zawjaha lamaanaheedii buu ka abuuray oo xawa ah wa basa minhumaa wuxuu ka faafiyey rijaalan kasiiran wa nisaa rag iyo dumar badan nisaa iyo aayaadka ka warramaya nidaamka qoyska agoomaha xuquuqda dumarka dadka maantida jilicda san ayaa muxaadaraadkan ay ku saabsan yihin muxaadaradan u soo horraysaana waxa weeye tacadud zawjaat wa xikmatuhu fi lislaam xikmadda macnaha dumarka oo la tireeyo ama dhowr laga guursado oo qofku mid qura aanu ku gaabsanin iyo xikmadda ku jirta islaamku uu jireeyey suuraddana suuratu nisaa waxaa loogu magacaabay waxaad arki doontaa wax badan oo xuquuqahoo dumarku ay lahaayeenoo jaahiliyaddu ka qaaday jaahiliyaddii hore iyo kuwa dambeba inuu islaamku u sugayo meherkii masruufkii dhaxalkii intaba waa la cawari jiray waa dhaqan raadkiisu muslimiinta laftooda uu ku sii baaqiya oo soomaalideennu sida ay dumarka ula dhaqmaan xataa hablaha iyo edooyinka iyo hooyooyinka ayaa iyada qudhigeedu raadkii wax ka sii jiraan waad moodaysaa dadku marka ay dhaxalka iyo dumarka noqoto in runtii damac badani uu jiro oo xagga ragga ku saabsan oo ama la leeyay gabadhani maadaamay reer kala guursatay qolo kale a u dhaxday inay xoolo nooga geysaa ma mudna ee in iyada yarad iyo gabaati iyo wax laga helaabaa wanaagsan reerka dad baanu siinay maduunyaanu ugu daraynaa dareen noocaasi inuu iska jiro meherkoodana dee runtii sagsaag badan uu galo marka dambe marka suuratu nisaa saasaa loogu magacaabo wax badan oo xuquuqa ayay sugaysa sababaha ay ku soo degeen aayaadkuna taasunbay xidhiidh la leeyihin ragga qaarkood oo doonay raadka inay halkii hore ka sii raacaan oo sidii hore dumarka ay ula dhaqmaan ayaa ilaahay uu ka dhicinaya marka suuradda ad akrida waxaad arkaysaa ilaaha boqorka ah dadkaa maatida ah inuu siiyo wixii ay xaq u lahaayeen iyaguna inay ka tallaabaan maaha iyadoo waktiyadan dambe aynu maqlayno caroog ay afuufayaan gaalada iyo nacamla nacamlayaashooda oo dumar baa la dulmiyey dumar baa sidan la yidhi islaamka xaqiray way kala duwayn islaamka iyo muslimiinta islaamku waa diin macsuumahoo dhowrsan oo aan khalad lahayn qur-aanka iyo xadiidka iyo nidaamka samaawigaah laakiin dadka muslimiintaa dee khalad way yeelan karaan oo muslimiintu dee waa innaga iyo wixii lamid ahu dumarkay dulmiyi karaan caruurtay dulmiyi karaan raggay dulmiyi karaan marka cadowgu had iyo jeer iyo shisheeyuhu waxay isku dayaan ceebta muslimiintu leeyihin inay islaamka oo diintii a u nisbeeyaan waa marka foolxumo haddii labadaa la isku daro qofka muslimkii khalad wuu leeyahay marka khaladkiisa in la saxayd dadka iminka lagu khaldamaya maaha dumarkoo qura raggu dumarku ku khaldamaa carruurtu ku khaldamaa iyagaa isku khaldamaa dumarkuna raggay ku khaldamaan oo carruurtay ku khaldamaan oo iyagaa isku khaldamaa khaladka ansaxna waa meeshay ku jirtaa oo dumarkuna hagaage ragguna hagaago laakiin in la yidhaahdo un islaam baa dumar dulmiyey waa masalo runtii ujeeddadeeda leh waxaanay dabada ku haysaa duulimaadkii maskaxeeda la odhanaya taxriirulmara gabadha in la xoreeyo oo laga xoreeyo wixii ay ku wanaagsanayd iyo diinda waayo taasi waa mawduuc kaloo dheeraanaya anu gallatan yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum buu ilaahay dadka bani aadamka oo ilaahayna ka cabsada alladii khalaqakum min nafsin waaxida waa ilaaha naf keliya idinka abuuray wa khalaqa minhaa zawjaha iyadiina wuxuu ka abuuray lamaanaheedii oo aadama wa basa minhumaa rijaalan kaiiran wa nisaa wuxuu ka faafiyey rag iyo dumar badan basa waa faafiyey minhumaa aadam iyo xawa rijaalan kaiiran wa nisaa rag iyo dumar badan waataquu allah ilaahay ka cabsada aladii ilaahaasoo tasaaluuna bihi tasaa'aluuna bihi aw wax isku weydiisataan waalarxaam riximka goyntiisana ka dhowrsada ina allaha kaana calaykum raqiiban ilaahay baa ahaaday mid idin ilaalinaya wa aatu lyataamaa amwaalahum agoontana xoolahooda siiya walaa tatabadaluu ha ku doorsanina alkhabiisa ka xunan leedihiin biayibi ka wanaagsan oo agoonta ku wanaagsan ha ka qaadanina ku xunna ha siinina walaa taakuluu amwaalahum xoolahooda agoonta ha cunina ilaa amwaalikum idinkoo kuwiinna u geysanaya innahu arrinkaasi kaana xuuban kabiira dembi weyn buu ahaaday wa in khiftum haddaad ka cabsataan allaa tuqsiduu filyataamaa inaa agoomaha u cadaalad samayn kari weydaan marka guursanaysaan fankixuu waxaad guursataan maa daaba lakum waxa idiin xalaasha idiin wanaagsan oo min annisaa'i dumarka ah mafnaa laba laba wa hulaasa saddex saddex wa rubaaca afar afar intaasuu sharcigu banneeyey fa in khiftum haddaa ka cabsataan raggiiow allaa tacdiluu inaydaan u xaqsoorin dumarkaa aa qabtaanee oryaha dhowrka ah fawaaxidatan mid qura ku gaabsada aw maa malakat aymaanukum ama gacmihiinnu addoommahay mulkiyeen iska haysa daalika adnaakaasaa u dhow allaa tacuuluu inaydaan iilanin aydaan jawr iyo xaqdaro samayn waaatu nisaaa dumarka siiya saduqaatihinna meherkooda nixlatan isaga oo hadyad iyo cadiyo u ah fa in dibna lakum hadday idiin saamaxaan can shayin minhu wax meherkaa ka mid ah nafsan iyagoo raalliya oon la dirqiin fakuluuhu cuna hanii'an mari'an isagoo hanii'an hambalyo leh bogaadin leh mari'an hungurimarna leh oo xalaala ummadda ilaahay wuu yeedhay qoladay doonaanba ha ahaadeen ilaahay ka cabsada awooddaa leh asalkiinnii ummadda intaa leega faraha badane rag iyo dumarkaa caalamka ku noole farahaa leh wuxuu ilaahay xusay inuu lab iyo dhadbi qura ka abuuray bal hadeega waa labkiio aadamaho wuxuu sameeyey aabbo iyo iyo hooyo toona isagoon lahayn wuxuu abuuray dhadigii oo xaawo ah oo uu ka abuuray laf keli lab keliya oo aan hooyaba lahayn wuxuu abuuray ciisa calayhi salaam oo uu ka abuuray cagsiga xaawa macnaheedu dhadig keliya oon lab lahayn macnaheedu waxa weeye ilaaha la idin leeya ka baqda waa ka awoodan leh waa ka asalkiinii halkaa ka abuuray awooddiisi waa taas marka in laga baqdo ayuu xaqu leeyahy huwa ahlu taqwa وأهل المغفرة كل هذا أود الليل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وذلك ما أنت عالم كلاقو قياسين لح بليان كرو دعسين لح كنو مليان ذلك لقو قياسيو أيوم بابا لبدا قفت فرعمي الدنيا دي ميلو الببوحي بيهيدي يبات كيدي يبرواقا دي اسكو هايس الله بدا سوك فرعمي آيات وحي كمي لها آياته نبيو calayhi salaatu wasalaam uu ku akhriyi jiray mar kastuu khudbad bilaabayo aayaatu taqwa ayuu aayaddan akhrii jiray sida uu xaawa uga abuuray aadam de isagunbaa yaqaana sidaa laakiin nafku iyo daliilku uu caddeeyey waa in xaawo asalkeedu aadam u yahay baahi timi awgeed liyaskuna ilayha wa bafa minhumaa si ay u yimaado taranku ayaa uu xaawo u abuuray oo aadam loogu abuuray marka waa laba isku tiirsan bani aadamkuna dariiqada uu ku faracmayo alladii tasaa'aluuna bihi xamsa akhriyaya tasaa'aluuna sidaye waxa isku weydiisataan ilaahay ayaa isku weydiisataan walarxaami iyana way jirtaa riximkaa isku weydiisatano ilaahay baa isku weydiisataan war ilaahay dartii waxigusi qaraababaynu nahayna waxigusi walarxaama laakiin haddii la idhaha ilaahay ka cabsada weye qaraabadana ha goynina oo ka dhowrsada inaad goysaan qaraabada xidhiidhinta qaraabadu waa alla xidhiidhintiisi ilaahay baa idin ilaalinaya qaraabadii bay ka mid yihiin dadkan loo dardaarmae dumarkan iyo agoomahani waa dadka aynu maatida u naqaano ee u baahan in runtii xaqooda la ilaaliyo cidda xaqooda meel kaga dhacdaana wax kale u taraysaa ma jiro agoonta iyo dumarka carabtu waxay kula dhaqmi jireen oo ay odhan jireen qofka aan reerka cadowgu maalinta uu soo weeraro waxba ka difaacayn waxba dhaxalka kuma laha qofkaan waranna qaadanayn seefna qaadanayn gaashaanna qaadanayn maxaa wax lagu siiyaa wuxuu tarayaa ma jire guriguunbuu fadhiyaay halkaas iska fadhi ninka xooggalaa wax difaacaya waxna cunaya dadka qaarkood oo laga dhintay ayaa soo cawday ina rajula min kadafaan kaana macahu maalun kaiiru libni akhin yatiim falamaa balaqa dalaba minhu dalaba maalahu famanachu fakhaasamahu ila nabiy sala allahu calayhi wasalam fanuzilat haadihi alaaya waa dadkii agoontahaayoo markii waalidkoodii uu geeriyooday xoolahoodii doonay ayay xigtadii u diideen waxay dhn lagama yaabo halkeennii horeynu ka wadayna ilaahayna wuxu hi halkaa hore waa laga guureye iska daaye de inana waa iska daaye carab haddii loo diido waktigaa dadkii oo joogay loo diiday innagaa laynoo fasaxay dulmigii ma ah qur-aankii waktigaa soo degunbaa sidii u nool aayaadkani siday kuwaa ula hadlayenba inagana inoola hadlayaan wa aatu lyataama amwaalahum xoolahooda siiya waktiga la siinayo agoonta xoolahooda masel waalidkii baa ka dhintay ciddii xigtada ahayd baa uhayso ugu shaqaynayso xoolihii u dhaqaysa waktiga la siinayaa markay qaan gaadhaan ay xilkas noqdaan in ay tahaybaa aayadaha dambe xusi doonaan walaa tatabadalu alkhabiisa biayib labadaa ha isku doorsanin ilaahay asraartoo dhan buu ogyahayo wuxuu ihi kan xun ee adigu aada leedahay xoolihii oo isku jira ha ugu bedelin kaaga xun adigoo ka wanaagsan qaadan neefka shilis ee agoonka intood qaadato neef weyda oo adigu aada leedahay ha ku reebin waxaa kaloo lagu fasiri karaa khabiidka iyo ayibku inay yihiin xalaasha iyo xaraamta walaa tatabadalu alkhabiisa biayib ku xun ku wanaagsan ha ku doorsanina oo kaagu waa waa waa ayib ila waa xalaashaadiya kan agoonkuna waa khabiis oo dee waa xaraam taba shishlaadee marka kaa xun iska daaya xaraamta oo kaagan xalaasha ayibkaa ku egow siduu ilaahay ba yihi qul laa yastawi alkhabiisu waayib walow acjabaka karatu alkhabiis shayga xun fara badnaantiisa iyo qiimihiisa haba ku yaadgeliye haddama sina labadaas walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalihim inahu kaana xuuban kabiiran xoolahood xoolihiina iyo xoolahooda ha isku gadina ha cunina xoolahooda idinkoo u geynaya kuwiina ha isku gadina wey iyagoo isku jiraa un yaan la masruufsanin oo aan laga safranin kii agoonta kii agoonta si uu madho kaagiina uu usoo hadho taasiyay dhicin buu lahay xuub xuubku waa dembiga waxaa kaloo iyaduna dhacaysa sida caaisho markii taabiciintu ay weydiiyeen ay ku jawaabtay curwat bnu zubayr oo inankii habaryarta ahayd baa weydiiyey u yihi bal aayadanii fasir caaishaay aayadanii fasir buui waa aayaddan soo socota wain kiftum an laa tuqsiduu fi lyataama aayaddaa maxaa looga jeedaa buui markaasaa waxay leedahay caaisha berigii hore waxaa jirayey marka ninuu dhinto ee uu ka tago hablo agoona oo xoolo leh hablahaasi haddii ay yihiin kuwo dheg leh kuwa ka ag dhow baa guursan jira oo odhan jirayna dhaafi maayaan hablahani intay guursadaan bay meherkoodana ka dafirayaan dhaxalkiina qaadanayaan haddii inantaasi aanay dheg lahaynna maalkunbuu kala hadhayaa iyadana wuxuu leeyahy cidday doonaysaa guursato maalku ka qaadanaya markaana kolkaasaa ilaahay aayaddan uu soo dejiyey lagu farayo mar walba inay qisdiga iyo cadaaladda agoonta la ogaadaan oo agoontii haddii la guursado meherkeedii waa in la siiyaa dhaxalkeediina waa in la siiyaa haddii aan la guursaninna dee meher ma lahayn dhaxalkeedii waa in la siiyaa cidday doonaysa ha ku guursatee oo qofka xorriyaddiisii xorriyatulmilk wa xorriyatu tasaruf waa in wixii uu milkisanaa iyo wixii uu ku tasarufayo xoolihiisa haba loo daaya waa ka dhicin dadka weerarkaa ilaahay uu ka dhicinayo waa taa suuradii bilowga ahaaba ilaahay uu kaga hadlay suuradani waa suuradii u dambeeyey suuradii bilowga ahaana ilaahay taasuu kaga hadlay wata'kuluuna aturaasa aklan laman watuxibuuna almaala xuban jaman waa suuradii bilowga aha suurat fajr aad baa bahalkan maalkaa u jeceshihiinoo dabeetana waxay keentay waxaydaan lahayn ina aada u cuntaan ayay keentay wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama haddaa ka cabsataan inaa u cadaalad samayn kari weydaan agoontii oo aad istidhaahdaan agoontan xigtadaydiina haddaa guursataan armaad meherkeedii siin kari weydaan armaad maalkeedii wax ka ka moodaan oo xaqii aad fulin kari weydaan agoontaa haddaba haddaa u cadaalad samayn kari weydaan iska daaya wey oo fankixuu guursada kuwan kale xalaasha ah agoonta haddaa u cadaalad samayn karaysaan xigtadiinnaana dee guursada oo waxeedii siiya saas weeye macnuhu wain khiftum anlaa tuqsituu fi lyataama fankixuu guursada maa daaba lakum min annisaa dumarka kuwooda xalaashaydina oo sideedaba xalaasha waa ayib xaraamtuna waa khabiis xaraanta wuxuu ilahay u xaaraantinimeeyey xumaanta ay leedahay sidaa darteed ba khabiis loogu magacaabay maa daaba lakum wixii wanaagsan siyaabo badan ku wanaagsan ee waxyaabihii loogu xilanayay gabadha la weeyey wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka in ehelkeedoo wanaagsan loogu xisho oo iyada oo wanaagsan dabeecad ahaan iyo qurxaanba loogu xisho oo loogu xisho maalkeeda iyo diinteeda afartaa arrimoodna tatixgelinta le ay diinta tahay diintaa asal ahoo la eegaya waayo waxaan kaleba way mayrmi karaanba intaa kale hadday soo raac tahayna khayr buu kordhiyey ninkiina sidaasunbaa diin iyo akhlaaq iyo dabeecadba loogu dooranaya maa daaba lakum wixii wanaagsana intaa ku wanaagsan wey guursada oo dumarkii ah matnaa wa hulaasa wa rubaca labalaba iyo saddex saddex iyo afar afar af carabiga sidaa weeye labalaba iyo saddex saddex iyo afar afar iminka haddii lagu idhaahdo intu waa la isku darayaa u fahmi maysi iminka haddii lagu idhaa alaabtaa qaybsada oo labalaba u qaata saddex saddex u qaata afar afar u qaata ma waxaad u fahmaysaa midkiiba saddexa qaato kii doonaana afar ha qaato kii doonaana laba ha qaato ma sidaasaa loo fahmayaa mise waxaa loo fahmayaa intanoo la isu geeyey intanoo la isu geeye maaha laba iyo saddex waa shan afar loo geeye sagaal ninkiiba sagaal ha qaato loo fahmi maayo laakiin waxaa loo fahmayaa midi laba ha qaato midina saddex ha qaato midina afar ha qaato taasaa loo fahmaya marka kooxaha qaarkood oo khaldan sida shiicada oo kale raafida iyo rawaafida iyo nimankaas ayaa yidhi ilaa sagaal iyo dhowr iyo toban iyo waxaa sheegay laakiin ijmaaca muslimiintu sida uu ku guntamay nebigana calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa saxiixa ku soo aroortay waxa weeye in laba iyo saddex ugu badnaan afar uu ku joogsanayo guur afar uu ku joogsanayo waayo niman soo islaamay oo midiba uu qabay tobaneeye iyo wax ka badan wuxuu yidhi un afar ka dooro ninow dumarkan badane aad qabto afar ka dooro unbuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam taasaa caddaynayso fasiraysa macnaha aayadda marka xikmaddan ilaahay uu u xalaaleeyey tanna waxa weeyaan dee sidaynu ogsoonnay diintu waa diin wasadahoo dhexdhexaada oo xadgudubka iyo gabadfalka udhaxaysa jaahiliyadda iyo nidaamka aan islaamka ahayn qaarkood dumarka guurkooda waxa ay ka dhigi jireen mid furan oo aan xadba lahayn sida kaa aynu ka sheekaynaynayba nin baa soo islaamaya isagoo toban leh mid kalea soo islaamaya isagoo iska shan iyo toban leh cishriin leh iska wadanaya dadkiisaasu kolba dhanku doono u dareerinaya faraha badan ee u wato taasi way jirtay waxaa kaloo jiray kuwo yidhi midh lagama badin karo midh qura lagama badin karo oo midhkaana haddii ay suuroobi weydo in ay wada noolaadaan lama furi karo weliba lama qabi karo lagamana badin karo lamana furi karo wax jiro weeye taasina madhabaha kiristanka wax jiro weeye bal maxay tahi taas waa taa ilaahay uu diiday uu ihi ku sii adkaanina fatadaruha kalmucallaq ama ha ka eexaninaba marka islaamku xalka dhexe uu qaatay waxa weeye in xad loo sameeyo dumarkii guurkoodii dumarkii badnaa in xad loo sameeyo lana baneeyo inay mid ka badan karaan waxa labaadoo islaamku uu jideeyey intaa shardi ku xidhan yahay hadduu laba iyo saddex iyo afar qof ka dhigayo markuu guursanayo dumarka inuu shardi ku xidhanyo ah fain khiftum anlaa tuqsituu fawaaxida meeshii cadaalad baa daruuriya alcadaala markuu qofku cadaaladiisa hubo isku kalsoon yahay ama dareenka noocan iyo caatifadani aanay ku jirin ayaa ay tani u bannaan tahay marka waa mushkiladu xalliyey islaamku islaamku uu xalliyey mushkiladani mujtamacaad badan bay qabsatoo caalamka ah cidda kelis cidda keliya xallisa waa islaamka saddex siyood baa ay noqon kartaa in la yidhaahdo tan islaamka hala qaato ta saxda ah iyo in la yidhaahdo taa hore aynu soo sheegaynay hala qaato ah middaa keliya ee haddii ay noqoto inay isa seegaan ama ay noqoto inay uga dhali weydo ama ay noqoto in mucaamalada suuroobi weydo oo galmaba ay suuroobi weydo lama furi kara taa la yidhi in taa la qaato taasina waa madhabta baatilkaynu soo sheegay ta saddexaynaysaa waxa weeye in la yidhaahdo mid qura guur ha lagula kulmo dar kalena ha lala kulmo oo saaxiib ha lagula kulmo arrintaasina de waa faash madhabaha ibaaxiyada laydhaa xalaashaday xaaraanta waa ta ay qaateen iyaduna wey mid quraa la guursan karaa bay yidhahan laakiin darsin waa lala saaxiibi karaa darsin saaxiibbu ku wadan karaa mushkilad ka hor timi weeye dadkeennu markii ay u qaxeen waddamada gaalada oo qofku hadduu laba leeyahy ama saddex leeyahay qaanuunka waddanku wuxuu ogolaya miduun inay afa u noqoto labadiisa xaase kale marka la weydiiyo wuxuu leeya waa saaxiibaday ayuu odhanaya saaxiibadda wey tan kale maxay ahayd saaxiib baan nahay labadan maxay ahayd saaxiib baan nahay saddexdan kalead wadataa maxay yihiin saaxiib baan nahay marka saaxiibkaa way ogol yihiin bilaa meherka ah laakiin mushkiladdu waxay dhacaysaan hadduu meher sheego hadduu meher sheego marka runtii taana dee foolxumadeeda waa la dareemi karaya leanna ninka iyo gabadha mid waliba wuxuu u baahan yahay inuu qoys ma yeesho maxaanku idhahdaa ubad ma yeesho lamaane ma yeesho mustaqbalkiisa ula qaato saaxiibkiina saddexdaa midnaba ma laha oo ubadna ma jiro dee ubad markaa ay cid u abtirinaysaa ma jiro ee kaa dee aan aabbaha lahayn baa imanaya guri ay ku nasanaysaana ma jiro ninay dugsanaysaana ma jiro afoolxumo weyn taasi waa mid midda kale qadiyadan la xidhiidha xikmadda islaamku u jiray waxa weeye dumarkii dee waa wada dumar dad bulshada ka mida weeye marka kuwan la qabee ooryaha ah iyo kuwan kale ee iyaguna jooga ee bulshada ka mida labadaba ilaahay baa abuuray soo maaha tan metel la qabee xaaska ahayd siday u doonayso nin iyo caruur iyo guri iyo mustaqbal ayay u doonaysaa tan dabadda joogtaana marka haddii la yidhaahdo taa la qabaa uun ha loo ilaaliyo xaqeeda oo lalama guursan karo sida iminka dadka qaarkood ay yidhaahdaan ta labaadee miyaradu waa irhaab bay idhaah haddii taa labaadna dee magacaa lagu sheego tii labaad miyaa xaqeedii la siiyey islaam ahaan iyo insaan ahaan toona looma eegin waayo hablaha halkaa jooga iyaguna waxay leeyihiin ay bulshada xaq ugu leeyihiin inay helaan zawj iyo caruur iyo guri ay xaq ku leeyihin tan la qaban sida xaqeeda loo ilaalinaya taana xaqeeda loo ilaalinaya islaamku labadaba wada ilaaliyo labadaba wada ilaaliyo iyadoo ay mujtamacaadka caalamka marka loo fiirsaday inta badan waxa badan ragga iyo dumarka dumarkaa badan waa arrin uu nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka inay iman doonto oo dumarku ay ka badan doonaan ragga mujtamacaadka caalamka inta badan marka loo fiirsado waa ka mid taas oo wax aakhiru zamaanka iman doona weeye iyadoo dagaaladu ragga inta badan ay ku dhacaan iyadoo sida qaalibka ah xagga cimri dherarka marka iminka la eego mawsuucatu lbuldaan ama taariikhda juqraafi ahaan adduunyada iyo waddamada warbixinaa laga sameeyo mar walba ragga waxa ka cimri dheer dumarka iminka haddii aad agoon kastoo lasoo qaado inta badan islaami way nooli islaamtii ilmi hebel unbaa lagu odhanaya iyadu way soo jiiftaa la soo taaganta marka wax jira weeye lix sano siddeed sano adigu inta udhaxaysa ilaa tobaneeyo sano ayaa sida qaalibka ah ay ka cimri dambeeyaan dumarku ragga waanay ka fara badan yihin waanay ka cimri dheer yihiin mashaakilaadka iyo fitnooyinku kuma badna iyaga xagga kale u badan yahin ragga ah iyaday taasi jirto ayaa haddana waxaa meeshii yaalloo kale inaan xadhko geel wada xidhin macnaheedu aanay ahayn rag oo dhami intan joogta laftigeedu in wada guursan karta ma ah inta guursatay mooye inta soo hadhay in badan oo aan guursan karaynin baa ku jira oo aan kaalintoodii buuxin karaynin wax ku dhacayba duruufi way jiri kartaa iyo inaan guurkii la kari karayn oo intaasi aanay kari karayn dhaqaale ahaan innagana dee waxaaba inagu soo kordhoo mushkiladdayna haysataa waa mushkiladda balwadda iyo qaadka oo in badan baa waxa ay u kari laadahay balwadda ay leeyihiin darteed ayay u kari laadahay waxaasoo dhami kolka ay isbiirsadaan beersantka wax meelayn kara ama nisbada suuq samayn kartaaba yarba waxaa kaloo iyaduna idaafatan ilaa daalik inagu sii badan mushkiladda qaadka iyo dee xilka xilkasnimo darrada jirta ha ahaatee iyaduna furiinkiina inuu batayba furiinkiina inuu iska bato marka cumuuman waa mid dee ciddii ay u suuragal tahay runtii ay markaa ku habboon tahay wakhtigan aynu joogno si dadka muslimiintii ay u bataan si ay fawaaxishka iyo sinada iyo xumaanta u dhowrsoonaadaan oo looga dhowrsoonaado waa mid munaasiba baynu odhan karnaa maanta runtii waaya marka waaqiceenna iyo ka caalamigaaba marka aynu eegno sidaasaa arrintani ay mushkiladdani xal ugu noqotay ummadaha caalamka oo dhan ilaahayna yeedhmadaa uu dadka u jeediyu yihi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum annaas waa arrin dadkao dhan ilaahay uu ku wada addoonsaday oo u taalla dhammaantood jermani baa la yidhaahdaa wakhtigii dagaaladii labaad ay galeen ayaa raggii yaraaday ilaa tacadudkan la fasaxayo raggii uu markaa dee kordhiyey dumarkii may mushkiladdani xal may noqon taasaanay dumarku ku baaqayeen oo jaraaidka in badan ay kaga baaqayeen oo ay kaga baaqayeen idaacadaha iyo warbaahinta iyaga oo leh hanaloo fasaxo in markaa ninkii uu guursan karo dhowr dumar ah inuu guursan karo fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malaktum aw maa malakat aymaanukum dalika adna anlaa tacuulu waaatu nisaa saduqaatihina nexla dumarkana meherkooda siya isagoo cadiya ah nexla waa shay cadiyo ah oo xalaal ah oo wanaagsan oo aan ka duwanayn xoolaha kaley leedahay bal kaba sii fiicanoo dee isaga xalaalnimadiisa la hubo ilaahay baa saa ku tilmaamay haddii dumarka meherkooda wax laga qaadanayo sidanaa lagu qaadan karaa ilaahay uu xusay fain dibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluu haniyan mariyan fain dibna lakum can shayin minhu hadday idin saamaxaan wax ka mida meherka nafsan waxay tilmaamaysaa iyada oo nafteeda uu ka soo fulay fasaxani cafiskan siintan saamaxaadan nafsan nafteeday ka soo fushay iska cuna haniyaan mariyaan marka taa macnaheedu waxa weeye haddii aanay nafsan arrintu ahayn ee ama qasabay tahay ama ay tahay waxaan sharci ahayn oo qofkii sharci looga dhigay ila way dhacdaaye haddii ay sidaa u dhacdo dee lama cunayo haniyaan mari'an ama cunaya markaa masalan qofkii geel bay lahayd ruuxii dumarka ahayd kolkaasaa waxaa lagu yidhi geela waxaa la ogol yahay in waddanka laba boqol oo shilin uun in lagu qaato hasha ayaa lagu yidhi markaa waxay tihi ma sidaasaa dee kol haddii sidaa mooye si kale aanay suuroobayn dee ku qaatay dee naftan ma aha wa xorriyaddeedii iyo xaqii ay leedahay ay ku baadi doontay maahee waa wax loo maluuqay oo waxaan diin ahayn iyo sharci toon ahayn qofkii sharci looga dhigay marka waa inuu qofku ka gorgortamaa xaqiisa ka dhiibtaa sidaa ilaahay ugu nisbeeyey baanay tahayoo inanta marka la guurinayo arrin aanu waalidku ka talinaynin wey marka inanta la guurinayo waa in meherka la weydiiyaa oo iyada ayuu maalkeedii yahay oo milkigeeda uu yahay waa in waay intaasaynu ku dhaafnay baabkaas waxa weeye masalada kalena waa ricaayat lislaam liamwaali alaytaam islaamku sida uu u ilaaliyey xoolaha agoonta waa aayadda shanaadun halkii unbay ka sii socod soconaysa aayaadka tan ku xigan wey ilaahay wuxu uhi walaa tu'tu sufahaaa dadka caqligaabka ha siinina amwaalahum xoolahooda agoonta ha siinina allatii xoolahaasoo jacala allaahu lakum qiyaama ilaahay uu idinka dhigay kuwa habeeyayaala oo habaynayo hagaajinaya warsuquuhum fiihaa wax ka siiya waksuuhum wax dhar ka huwiya oo dharkoodana ka siiya waquuluu lahum qowlan macruufan hadal wanaagsan ku dhaha agoonta marka xoolaha ugu shaqaynaysaana u haysaan wabtalul yataamaa agoonta imtixaana marka xoolahooda ku wareejinaysaan xataa idaa balaquu nikaax kolka ay xilasaamad noqdaan ay guur gaadhaan fa in aanastu minhum rushdan haddaa ka ogaataan inay xilkas yihiin fa in aanastu minhum haddaa ka ogaataan rushdan inay xilkas yihiin ay hanuunsan yihiin fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahoodii ku xil wareejiya oo u dhiiba walaa taakuluuhaa xoolaha agoontaha cunina dadow israafan idinkoo ku xadgudbaya wa bidaaran idinkoo ka degdegaya an yakbaruu inay weynaadaan intaana weynaanin ka gaadhsiiyaha odhanina waman kaana qaniyan qofka hayn fiican ee wax iska haystaa falyastacfif ha ka dhowrsoonaado waxba yuu ka cunin xoolahooda u hayo waman kaana faqiiranka isagu faramarani falya'kul bilmacruuf si wanaagsan ha u cuno xoogaa kooban ha ka cuno fa idaa dafactum ilayhim amwaalahum agoonta xoolahooda markaa u dhiibtaana ku xil wareejisaan fa ashhiduu calayhim markhaati u sameeya wa kafaa billaahi xasiiban ilaahay baa ku filan mid ilaaliya oo ka warayo raqiiban saasaa markaa ummaddii ilaahay ula hadlaya wuxuu la hadlayaa awliyaa ul aytaam agoonta ciddii ka mas-uulaaya waxaa lala hadlayaa dadkii madaxda ahaa iyo garsoorayaashii iyo maxkamadihii intaasaa lala hadlaya maalkuna sidiisaba muhimmad weyn buu u leeyahay bulshada islaamka ah in dadku ay wax soo saar yeeshaan oo xoola ay yeeshaan oo xalaal ay noqdaan oo ay ilaashadaan intaba islaamku u faraya uu faraya kolka haddii aynu ay xoolo leeyihiin agoonta in loo ilaaliyo oo aan iyaga lagu sii daynin islaamku wuxuu u dardaarmayaa dee haddii lagu sii daayo oo ay baabi'iyaan xaggay tegayaan dee haduun bay ku dulbaxayaan waxay noqonayaan fa huwa kallun calaa mawlaahu kan mas-uuliyaddiisa leh unbay culays kugu noqonayaan waxaagu si ay kugu dhowrsoonaadaan wixiisa u dhowr markaasaa laga duunaya naska tan uu ilaahay uu ku tilmaamul walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum sufahada ha siinina maalkiina marka hore maalkiina baa ilaahay uu ku leeyay baleeg labo ilaahay mu odhan walaa tu'tu sufahaaa amwaalahum ee wuxuu uhi walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum xoolihiina ha siinina sufahada dadka aan caqligoodu dhammaystirnayn xoolihiinada la sheegayaa waa xoolahoodii macnaha xoolahoodiiba adiga xoolo ku ah dadka muslimiinta waa isku naf siduu ilaahay ba uhi walaa taqtuluu anfusakum maxaa lagu macnaynayaa ha isdilina baa lagu macnaynaya walaa taqtuluu anfusakum ha isdilina wey naftaada ha dilin bay noqonaysa nafta walaalkaana ha dilin ila isku naf keliyaa tihiin isku jir keliyaa tihin oo isku naf keliyaa tihin oo isku maal keliyaa tihin macnahaasay faa'idaynaysa marka walaalkaa waxa uu hayaa waa waxaadii weeye ilaan haddii aanan waxba hayn waxaa la yidhi meel maran mawd waxba kama qaado meelaan waxba haynin ayaan waxba laga gurayn agoonku waxa uu hayo iyo adugu waxaad hays iyo ka kale walaalkaaga muslimku waxa uu hayo way isla wada wixin haddaba sufahada ha u dhigin asufaha man isafiih safiih waa kee kaan caqligiisu ku filayn baa la yidhaahdaa xagga caqliga xagga luqada aan hanuunsanayn ee aan xilkas ahayn ayaa la yidhaahdaa marka inuu agoonkii agoontii aan qaangaarin ee yaryaraa in ay soo gelayaan waa la isla waafaqsan yahay yaa kale lagu darayaa qofka haddii caqliyadiisu dhiban tahay ama maamulkiisa maalku aanu wanaagsanayna waa safiih waxa jiri kale mid safiih ku noqday xagga caqligoo waalan qofkii hadduu waalan yahay waa safiih hadduu yar yahay waa safiih sidoo kale haddii uu maalkii daadaadinayo oo mubadirka ka qur-aanku u bixiye wiy walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana sayaatiin oo wiye kaa maalka sayraya musrifka ah intuba waxay soo gelayaan sufahadan dadkan aan xilkaska ahayn weeye ee wax kala gudban ummadda iyo adduunkiisa iyo maamulkiisa aan garanayn marka dadkan mid waxa mas-uuliyaddiisa yeesa xigtada maalan aqoonta oo kale iyo qofka waalanaya ka dad u xigaa maalkiisa gacanta ugu haynayo sidaa ilaahay uu sheegay ka biilinayo dharka ka siinayo guriga ka siinaya dawada ka siinaya haddii uu qofkani yahay safiih macnaha qof weyn oo aan xilkas ahayn oo ma maal leh hadduu yahay markaa madaxda muslimiinta iyo maxkamadahooda ayaa wixiisii gacanta ugu haynaya oo maxkamadda waxaa jiraya qayb liwalaayati sufahaa dadka aan maamulka wanaagsanayn qaabilsan oo gacanta ku haynaysa waxooda kolba waxay uga baahan yihiin kolba cidda munaasibkee ugu shaqaynaysa sidaa u ilaalinaysa oo haddii waxyaabaha qaarkood ay iibiyaan aanu iibkoodu soconaynin waa ka fiqiga islaamiga loo yaqaano almaxjuuriina calayhim bisafah waa la sharay oo tasarufkiibaa laga xidhay safiih uu yahay awgeed waa sidaa soomaalidu u badan yihiin in badanoo maallahoo sida uu waxu wada marka adeegto iyo sida uu ugu tumanayo iyo sida uu u filqayo u dhex dabaalanayo ku wanaagsan in kani laga isaga loo tashiilo oo boono iyo juwan yarun loo jaro kolba wuxuu u baahan yahay in badanna soomaalida ahy waxay laayihiin maxkamaddii xajrin lahayde laakiin laa shaka anahum sufahaa dar badani waa sufahaa wey waxaa jira xajri isagana lagu tilmaamo xajru tafliis oo qofkii maalan wuxuu noqday muflis buu noqday maalka intuu hayo iyo daynta lagu leeyahay ayaaba kala badanba daynta lagu leeyaba aada u badan qofkan oo ama leeg xoolaha uu hayo ama kaba badanba markaa waa laga joojinayaa maalka maxkamaddu way ka joojinaysaa waxaa la leeyahay adigu intanaad haysaa waa wixii dadka ha sii wadina intaa yarna biil u qaado waxana waa wixii dadka eh soo xaadira dadkii daynlayaasha ahaayo markaasaa beersantka loogu qaybinaya siay u kala maal badnaayeen ayaa wixiisii loo xaadirayaa oo la gacan saaraya waa la gacan saaraya oo la qaybsanaya isagana intaa aan la qaybsanin diil yar baa laga sii siinaya marka sidaasuu islaamku u ilaaliyey ummadda hagiddeeda iyo hogaaminteeda iyo hagaajinteeda iyo dhaqaalahoo loo kobciyo loo ilaaliyo nidaam samaawiya runtii iyo xakiima allatii jacala allaahu lakum qiyaama warsuquuhum fiiha waksuuhum waa biilkii iyo dharkii waquluu lahum qowla macruufa qowlka macruufkii waxa weeye in la yidhaahdo khayr allaha ku siiyo wax lagaa qaaday ma jire eh waa lagu maalka waa lagu dhaqayaa markaad hadhow qaangaadho khayr allaha ku siiyo adeer awow waanu kugu wareejin doonaa waxani waa waxaagii lagaama qaadin waa lagu ilaalinayaa markaad qaangaadho ayaa lagu wareejinaya ilmihii yaraa markaa dareenkiisii wuu fiicnaanaya dadaal buu samaynayaa siduu tasaruf wanaagsanaya u yeelan lahaa maamul fiican buu ku dadaalayaa si uu maalkiisa ula wareego marka uu qaangaadhe lagu wareejinaya laskagaba wareejinaya laakiin ilaaha boqorka ahi tilmaamahan uu bixiyey qofka maalkii inaga xil qaadi kara iyo ka kale wabtalu lyataama agoontii imtixaana sida loo imtixaanayana way kala duwantahay ragga iyo dumarka midba waa wixii ku munaasiba inanta si gaaraa loo imtixaanaya inanka si gaaraa loo imtixaanaya ka ku shaqaynaya maalka ka tijaarad gelaya ka dukaan haynaya mid walba waa la imtixaanaya gacansari xoogaadaa loo dhiibayaa bal waxaa la eegayaa dadka sida uu ula hadlay sida walaabtiisa waxayeysiinaya iyo sida uu go-aanka uu gaaraya iyo waxa wanaagsan inuu kala garanaya iyo waxa kale iyo tijaabo noocaasa jiraysa inantii dha waxse wax u karinaysa iyo say raashinkii u tashiilaysa iyo guriga sida ay u tasarufaysa ee u maamulaysa iyo mid walba tijaabo noocaasa la marinaya xataa idaa balaquu nikaax markay nikaax gaadhaan zawaaj ereyga nikaaxi mar caqadkuu noqdaa mar wuxuu noqdaa dukuulka iyo gurigalka laakiin iminka waa zawaaj markay xilasaamad noqdaan la idhaahdo qofkani waa doob waa gashaanti wati waa qof muddo karay marka la idhaha wy taabagal ah wey kolkay qaan gaadhaan fa in aanastu minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum haddaa ka dareentaan rushdi u dhiiba xoolahooda oo qaangaarku wada qaangaar ma aha dar badan oo qaangaarahoo waxaa jira caanaha afka lagu hayo ama borashka malqacadda lagu siinayo ayaa jira marka shardigaa ilaahay u xidhay waa mid xikmadiisa la wey qofkii kolkuu qaangaadho ee rashiidna uu noqdo rashiid qof xil qaadi kara sidaynu usoo sharxayno tijaabadan ka baxa kolkaasaa loo dhiibayaa xoolihiisa sida aayaddu ay tilmaantayna markhaati loo samaynaya inta xooli gacanta lagu haya ilaahay uu ka sii digay walaa taakuluuhaa israafan wabidaaran an yakbaruu israafa ku cunina israafku waa qofkii in lagu xadgudbo wixii uga baahnaa wax ka badan uu cuno iyo iyodinkoo ka degdegaya inay weynaadaan an yakbaruu macnaha inuu qofku yidhaahdo hadhow bay la wareegi doonaane in badanna waxan waad ku soo shaqaysae bal wax ka sii qaado inuu idhaa laa ta ayuu odhan waa tan ay soomaalidu idhahdaan tacab baan leeyahay ee qofkii intuu isku qanciyo tacab baad leedahay dabeedna uu agoonka wixiisii qaadanaya ama daawaanu lahayn ama tacab baanu lahayn ninbaa xoola iskaleo nin kale dar kale walaalayiin baa iska qabsanaya waar maxaad ku qabsatay daawaanu lahayn daawadu maxay ahayd waa shirkatulabdaan waxaa la idhaha islaamkuba u diiday mar haddaanu walaalanay waxba nooma kala socnaa qof waliba xorriyadiisa milkiga iyo tasarufka wuu iska leeyahay waxaa dhici karta dadkan ugu shaqaynaya xoolaha agoonta qaarkood inaanay waxbaba haysanay fuqara yihiin qofna uu haysto labadaa ilaahay wuu kala qaaday waman kaana qaniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf falyastacfif ha dhowrsoonaado qofka qaniga xoolaha agoonta ku shaqaynaya ha dhowrsoonaado macnaheedu waxaa laga fahmay xalaal bay u tahay isaga laftiisu inuu mushqaayad ka qaato kol hadduu ugu shaqaynaya laakiin ha iska daayo ha ka gacan sarreeyo intaa ha ugu tabaruco wey isagoo ay uba bannaan tahay inuu wax ka qaato haddana ha ugu tabaruco kii faqiirina macruufka ku cuno macruuf macruufka waxay ku fasireen fuqahaa lmuslimiin haddii cid kaloo ajinabi ahoo aan isaga ahayn ay u shaqayn lahayd mushqaayadday ka qaadan lahayd yuu ka badinin haddaad bishii ugu shaqayso sanadkii ugu shaqaysa wax u soo saarta faa'iido qofkii ugu shaqayn lahaa waxa uu ka qaadan lahaa mushaharka iyo nisbada miawiga ah inta uu ka qaadan lahaa ha ka badinin adugu inaad ka yaraysa mooyaane macruuf faidaa dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim wakafaa billaahi xasiiban markhaatigu mar walba waa muhiim murankuu jaraa markhaatigu haddii wax la kala iibsanayo haddii wax la kala kiraysanayo haddii wax la guurinayo haddii wax la furayo mar walba shahaadadaa islaamku wuu shardiyaa xoolaha qofkan lagu ogaa muddo dheer buu agoonta u soo hayey oo gacanta uu ku hayey maalkan marka uu meelaynayo agoontii ku xil wareejinayo yuu la dhuumanin yuu la dhuuman inuu isqarin hadhowto haddii uu idhaahdo inuu siinin isagaa lagu dhaarinaya in aan la siinin xoolihii dabeetana kan waa lagu leeyahay xoolihii ilaa asalku wuxuu ahaa inaanu siinin uu hayay ayuu asalku ahaa marka asalkii isaga ahaa ka ku taagan oo agoonkuunbaa lagu dhaarinaya kanna waxaa la leeyahay soo shub xoolihii mar kale aayaadkanina waxay ka warramayaan dhaxalka hordhiciisii weeye ilaahay baa yidhi lilrijaali nasiibun raggii wuxuu leeyahy qayb mimaa taraka alwaalidaani walaqrabuun labada waalid iyo xigtadu wixii ay ka tegeen raggu dhaxal buu ku leeyahy walinisaa'i nasiibun dumarkuna qayb bay leeyihin mimaa taraka alwaalidaani walaqrabuun labada waalid iyo xigtadu wixii xolay ka dhinteen dumarkana qaybtooda hala siiyo mimaa qalla minhu wixii yaraada aw kasura ama bata ama ha yaraado ama ha batee waxooda hala siiyo rag iyo dumarba dhaxalka nasiiban mafruudan waa qayb cayiman oo ilaahay u qadaray waidaa xadara alqismata dhaxalka marka ay goobjoog u noqdaan ululqurbaa dadka xigtada ahi xigtada hadday timaado meel xoola lagu qaybsanayo walyataama agooma yimaadaan walmasaakiinu kuwa baahani yimaadaan farsuquuhu minhu wax ka siiya kuwaa xoolaha dhaxalka la qaybsanaya wax ka siiya waquuluu lahum qowlan macruufa hadal wanaagsanna ku yidhaahda walyakshaha cabsadeen aladiina kuwii low tarakuu min khalfihim xaggooda dambe hadday ka tagaan duriyatan dicaafan agoo caruur yaryar hadday ka tagaan khaafuu calayhim u cabsan lahaa imikana ilaahay ha ka cabsadeen falyattaqu llah ilaahay ha ka cabsadeenoo walyaquuluu qowlan sadiidan hadal wanaagsan ha yidhaahdeen ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataamaa xoolaha agoonta kuwa cunaya buu ilaahaydi dulman gardarro ku cunaya innamaa yaakuluuna fii butuunihim caloolahooda waxay ku disayaan naaran bay ku disi wasayaslawna saciiraa naarta saciiro laydhaana bartankay u geli waa dhaxalkii iyo ehelkiisii in la gaadhsiiyo iyo agoontana in miiraadkooda iyo dhexalkooda la gaadhsiiyo qofku siduu agoontiisa ugu baqi lahaana agoonta ummaddana haugu baqo haugu werwero raggii waxay leeyihin nasiib dumarkiina waxay leeyihin nasiib maxay ku leeyihin waalidkaagu wixii uu ka dhintay iyo xigtadaadu wixii ay ka dhimatay sharcigu dhaxalku ku siibaad ku leedahay baa ilaahay wy laakiin sidaad arkayso ilaahay wuu kala qaaday lirijaali nasiibun welinisaa'i nasiibun raggiina gaar buu u sheegay dumarkiina gaar buu u sheegay iyaday suuroobaysa inuu idhaahdo walakum nasiibun mimaa taraka alwaalidaani walaqrabuun si gaaraa dumarkii la caynay maadaama masaladooda ay ahayd masale lagu muransan yahay masale calaamatu su-aal ay saaran tahay oo dad badan aanay waxba ka quulayn mar hadday ahayd waa raggiiyowbaa ilaahay wy wixii waalidkiinuu ka dhintay iyo wixii xigtadiinnu ay ka dhimato dhaxalka wixii qaybtiinaa ku leedahay dumarkana qaybtooday ku leeyihiin ayad markaasaa nasku uu sii cayimabale mimaa qalla minhu aw kahur ama ha bato ama ha yaraado wax kala daayo dharkii meydka ha ahaado ama kutubtii meydka ama shandadiisii ama agabkiisii yaraa ee ku xeernaaba ha ahaadee waa dhaxaluun wuxuu qofkani milkisanaayo ka tegey waa dhaxal mimaa qalla minhu aw kasura ha yaryaraysanino ha odhanin waxaana wax lasoo qaadiya wax la dhexlo toona maaha alxaraamu xaraamu waa in qalla waaya waxa dhacdaa dadka qaarkood oo xigto ah in ay dhaxalkii ka qabaan ayaa suuragala marka xoolii la qaybsanaya waata ay soomaalidu ka maahmaaheen ay yidhaahdeen kitaab allah wax kuu dhowna wuu kaa fogeeyaa wax kaa fogna wuu kuu soo dhoweeyaa bay idhaaheen dadkiioo wada socdo oo xigtada ahaa ayaa culimmadiibay u tegayaan ama maxkamadihii waxa ay weydiinayaan hebel baa dhintee dhaxalkiisa sideenu u kala leenahay waxaa laga yaabaa mid maalkan gacanta ku hayay mood iyo nool mid kasta ha ahaadee oo isagu inuu jeebka ugu jiro isku tirinayay in la yidhaahdo adigu debaddaa tahay gabadh reero kale u dhaxday oo fariin iyo risaalad iyo u baahan cid loo dirana inay dhaxalkiiba wada qaadataba oo dabeetana arrinkiisu jeedjeedsi iyo madaxa inuu xoqdo un ay noqoto waa taasay kaga maahmaahan soomaalida waxay idhaahdeen kitaab alla cajal qaba bay idhahdeen wax kaa fog ayuu kuu soo dhawaynayaa waxa ku maahmaahaya kii aan dhaxalka filayn wax kuu dhowna wuu kaa fogaynayaa waxa ku maahmaahaya kii gacanta ku hayay ninkii oo laga yaabo inuu boqol halaad iyo qori hayo way dhacday hargeysa agteeday ka dhacday ayaa saddex dumaray kala wareegeen boqolkii halaad iyo qorigiiba saddex dumarahoo dee gabadhiisii iyo hooyadii iyo inanay walaala yihiin ayaa kala wareegay isagiina waxa la dee walaalkaasaad ahayd xagga aabba ah ee haadow salaata ma suuroobaysa bule waxama maal ah waa xoolihii ragga buuri kuwan xoolihii ragga wey xoolihii dumarka maaha wala dee geeli iyo hub yihiin maya bu maya lagama yaabo marka taa haddii ay dhacdo haddaba dadkaa qabay inta badan bal sida arrinkooda loo maaraynayaabaa ilaahay oo xus si kale haddaynu u dhigno waa dadaan dhaxalkii filaya inay wax ku yeeshaan oon waxba ka helin ama la odhan karo waa agjoogayaashii dhaxalka sayladdaa waxaynu maqallaa dilaal iyo macalqabad iyo agjoogi meeshan agjoogu ogol yahay islaamku agjooga halkan waa la ogol yahay agjoogi lama qabinayo sideedabana meel kasta oo wax lagu qaybsanayo dadka muslimiintaa kuwooda baahana yimaada in wax la siiyo waa madlab islaaniya wax jira weeye waxaad arkaysaa marka beertii la goosanaya isa kaba ku waajibi ilahay wuxuu leeya waidaa xadara alqismata ululqurba waa halkan wey waatuu xaqahu yowma xasaadi geeri marka la soo arooriye nabigu wuxuu yii wa min xaqiha xalbuhaa yowma wuruudiha in loo liso dadka masaakiinta ah oo caanaha la siiyo ee meeshaa jooga la war waa kuwa caanihi bilaa isku cab marka agjoogaha arrinkiisii baa ilaahay ka hadla wuxuu uhi waidaa xadara alqismata ulu lqurba walyataama waalmasaakiin qaybtii markay soo xaadiraan qaraabo dhow agoon masaakiin aan dhaxalka waxba ku lahayn farsuquuhu minhu wax ka siiya hadda dhaxalka la qaybinaya kii agoonta yaryarba ha ahaadee aan qaangaarin odayaal iyo dad iska masaakiinayo ayaa yimid doolarkii iyo danaaniirtii iyo iyo xoolihii noolaayoo la qaybsanayo yimaadeen mar labadaa neef qaata waa intaasoo boqoloo dollar qaata idinkuna dadkiina odayaasha ah ee na soo xaadirayo ee baahana wax ka qaata maalkii agoonta weeye xataa kan wax laga bixinaya saas weeye marka waa masalo jirta weeyaano aan xaaraan noqonaynin iyaduna dee ciddii waxu qabata ee iyaga waxu kala qiimaysa ee waxu dhaxlaysa ee u shaqaysa isu jiida ee waxooda u abaabushayna iyadana mushqaadooday leeyihin waquluu lahum qawla macruufa buu mar walba ilaahay dardaarmaya hadal wanaagsan ba hadalka wanaagsan waa qiimihiisuu leeyahy qawlu macruufun khayru min sadaqatin yatbacu hada qawl macruuf iyo makfira qofkii oo la iska dhaafo dhibkiisa iyo iyadoo hadal wanaagsan la idhaahdo waxbixin baabay dhaantaaba inaad dadka u dulqaadataan hadal wanaagsanna ku tidhaahdo waxbixin dhibaata ay raacdeen way ka wanaagsan waar waa kaasoo waa qowlka macruufkii muxuu noqonayaa qofkan qaday waar dee waa arkaysaanoo sharcigii ilaahay baa idinka qadiyey haddaa wax ku yaalataan waa la idin siin lahaaye dee intaa ku shaaheeya oo raalli ahaada raalli ahaada baa laodhanaya saasaa lagu khaarijinaya dadka ilaahay wuxuu siiyuu u dhiibay wacdi laa qaadaya qofka agoon waxooda wax ka moodi lahaa ayaa ilaahay arrinkiisii u dhigay inuu isaga laftiisu bal hadduu dhinto xaaladiisu say noqon lahay haddaad agoonkan la dhexlaya aabbihii uu dhintay aabbaha dhintay haddaad adigu ahaan lahay ubadkaaga sidaad ugu warwari lahayd sidaad ugu warwari lahayd kuwan aad gacanta ku haysana ugu warwar waa dareengelin cajiiba walyaksha aladiina low tarakuu min walyaksha ha cabsadeen aladiina kuwii ha cabsadeen low tarakuu hadday ka tagaan min khalfihim xaggooda dambe duriyatan dicaafa caruur yaryar oo tamar daran hadday kaga tagaan ifka khaafuu calayhim u cabsan lahaa ha ka cabsadeen inay kuwan imakana ay gacanta ku hayaan agoontaa waxyeeleeyaan agoontaada haddaad u cabsan lahayd u warwari lahayd markaad kasii dhimanayso kuwanna u warwar ad maanta gacanta ku haysa ila hebel kula midaa ka tegey taasaa ilahay u kula hadlay dadka kula mucaamil sidaad adagu tahay dareenkaagu ha ahaado dareenka dadkao kale falyattaquu llaha waliyaquluu qawlan sadiida markaasaa xoolihii agoontu ilaahay uga dayriyay si layaab badan oo qofka muslimkaa runtii dee jaweeco badan ku abuuraysa markaasaa ilaahay wuxu uhi ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihi naaro kuwa xoolaha agoonta cunaya waxay calooshooda u cunayaan naaro macnaheedu waxa wey ilahay baa ku ciqaabi doona maalaka laftiisa ayaaba naar noqon doonaba astaan lagu garanayo weye maalinta qiyaamaha in afkooda iyo uurkooda dab uu ka soo holci doono marka dadku maxsarka isugu yimaado dabeedna la garan doono astaantan inay tahay mid tilmaamaysa qofkan inuu caadaystay cune xoolaha agoonta ahaa wasayaslawna saciira marka runtii feejignaan badan ayay u baahan tahay iyo in laga mara arrinta sida uu qofku sharcigu ugu dhigay un arrintan nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabi nin saaxiibkiiya buu la hadloo saxaabi abidar la odhanayo waxau ihi war waanku jecelahaye dadka madaxna ha u noqonin xoolaha agoontana waxba mas-uuliyaddooda ha yeelan dadku way isku dhajiyaan waxaad arkaysaa iyagoo ku murmaya anigaa u xiga oo maalkan qaadaya anaa qaadaya cid kaa furata haddaad hesho waa waa wanaagsan tahay oo markaa kaaga roon inta aad heli karaysa cid kaa furata inaad waxba ku degdegta maaha wallahu aclam